anoo oo nabadoonada degmada jamama ka mid ah waxaan u arkaa duqeynta uu duqeeyey suldaan maxamed cabaas maraykanka inay tahay baadil qalad cad ah suldaanka suldaan soomaaliyeed ayuu ahaa khaasatan beesha hawrgeed ayuu suldaan u ahaa nin ummadda muslimiinta u adeegaya ayuu ahaa nin beeraley oo maskiin ah marka maraykanka waa dulan bay ku duqeen insha allahu tacaala maxamed cabaas axmed diirshe walaalihii uu ka tegey xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo eheladiisii waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuuna sabra ilahay dartiis u sabra janat alfirdowsna allah siiyo suldaanka insha allah saasaan leeyahay suldaanka ma aheen al-shabaab ma aheen sargaal al-shabaabna ma aheen shaqana kuma lehen beerihiis asoo u socdo gurigiis ka tago shaqaale raashiin u wata iyo shidaal beertiis u wato ayay maraykanka beertiisa iyo iyo tuulada beerta iyo xaafadda uu ka tegay inta udhexeysa ku duqeen suldaan soomaaliyeed waay waa nin soomaaliyeed oo deegaanka jamaama ku dhashay suldaanka wuxuu ahaa nin soomaaliyeed u ahaa nin deegaanka reer jamaam u ahaa dhalinyaradii dugsi sare degmada jamaam uga bax ayuu ku jiray qur-aanka degmada jamaam wuu ku dhameeyey jamaam wuu ku dhashay dugsi sare uu ka baxay suldaanka wuxuu ahaa da-dan kontomeyda ade afartan iyo dhowr ilaa iyo konton u ahaa suldaanka shaqooyin badan uu soo qabtaa jiray sida darowal uu ahaan jiray oo gaadiidka ku shaqeeya xamar iyo jamaama dhexdeeda wuxuu ahaan jiray nin alxamdulilahi rabbilcaalamiin biriya oo makaanika ah suldaanka wuxuu ahaa nin beeraley ah suldaanka ma ahayn nin al-shabaaba ma ahayn nin macnaha wadamaha qurbaha aada ma ahayn nin warwareega ma ahayn deegaankiisa jamaama beerihiisa iyo baawuurtiisa iyo shaqadiisa unbuu u taagnaa inta aan ka xasuusnahay suldaanka waxaa waaye nin nabad jecel dadka soomaaliyeed jecel ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintana uma ciino alxamdulilah rabbi nabadoon soomaaliyeed u ahaa intaan suldaan laga dhigin ka hor hataa nin dhalinyaro ah oo deegaanka jamaame ka aramiya dhalinyaronimo u istaaga alxamdulilah rabbi caalamiin iskaalmeynta iyo gargaarka iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo daris wanaagga aada u yaqaana u ah suldaanka anagoo ka tirsan waxgadka soomaaliyeed ee ku nool degmada jamaame waxaan halkan aan rabaa inaan ka cambaareeyo oo falkii xushunimada lahayd oo maraykanka uu caadeystay daman ahaan marka uu horeysana maaha mar labaadna maaha mar saddexaadna maaha ummadda soomaaliyeed inuu ku xasuuqo diyaaradihiisa asagoo kumamarsoonaayo al-shabaab waaye iyo waxyaabo aan loo baahnayn kuma marsoonayo suldaan maxamed cabaas uu ku beegsaday fal galdara ah maraykanka uu markaan go-aansaday in indhaha iyo caaqilada nabadoonada suldaamada culamaa udiinka hataa caruurta iyo haweenka dhammaanba uu caadeystay inuu ku beegsado diyaaradihiisa kadib markuu ku fashilmay siyaasad ahaan dhaqaale ahaan ciidan ahaanba uu ku fashilmay maanta wuxuu go-aansaday inuu ku xasuuqo dadweynaha soomaaliyeed waxgaradkooda indhahooda ku xasuuqo uu go-aansaday waxaanu leenahay taas annaga nagama reebeyso in dadkeena aan u horseedno in ku xirno diinteenna iyo sharafteena gartaan aan ku hogaamino nagama reebeyso anagoo ku bilaayo magacii cabdifitaax xasan maxamed ahna suldaanka beesha mudulood innaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun maanta musiibo ka dhacday degmada jamaame nawaaxigeeda waxaa lagu duqeeyey suldaan maxamed cabaas axmed diirshe waxaana duqeeyey cadowga maraykanka si ardaxlandara ah wuxuuna u socday howlihiisa shaqo wuxuuna u socday beerta wuxuu shaqo kasoo qabsan rabo beertiisa suldaankaas waxaan leenahay waan ka xunnahay ehelkiisana waxaan leenahay innaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun sawir imaanna allah ka siiyo waxaana duqeeyey maraykanka si arxandara ah